helaynay oo alla noo fududeeyey natiijada hadda aan rabno inaan idinla wadaagno labada ku tartabaysay meeshan kursigan hob siddeetan iyo labo waxay ahaayeen cabdisiu jire iyo siyaad siyaad wuxuu helay labaatan cod cabdirashiid jire qalille wuxuu helay toddobaatan iyo shan cod afar codna afar codna way hadlowday saasay tiradu ku buuxdaa kursigaas waxaa ku guulaystay cabdirashiid jire qalille waxaan rabaa kursigan oo ergadiisu ay ahayd boqol iyo kow cod bixiye ay dooranayeen sagaashan iyo sagaal baa codaysay laba qofna liiskii ergada ahaayo qornaa waa la waayme imaanay hadday bukaan allaha caafiyo waxaan rabaa intaa kadib inaan siyaad u yeedho inuu kelmad ka yidhaahdo kadibna aan ku wareejiyo mikrofoonka hadda mudane siyaad soo dhowow